wayba dareertay aragti ururinka eeden qaabkii aan dhihi doonto doorashooyinka qaranka ee la filow inii kudhiida guud ahaan dalka markii la deera sanadka labada kun labaati kowka oo ay xilliga la qorsheeyey iniyo marka inka horeytiya doorasho qof i codshe iyo ku-hergalla geyiga soomaaliya tan iyo kun sagaal boqol lixdii siyeedkii wakhtigaas oo dowladdii shacabka hadooradan milatariga inqilaabay dalkana nagadi kooqaadadii hanaankii hantiwadaaga midowga sofiyeedkii hormuudka kuhaaya ee sagaalameeyadii jamhuuriyadan shishal gohen doorashooyinkan la qorsheeyahaya ahaano kashal aragto gadiisanyin bulshada soomaaliyeed oo qaar bayose in fadahayan iniyo indhiida taasna way basheentay ini godoomiyaga baarlamaanka federaalk soomaaliya uuse ang magacaabo guddi kumeel gaara oo ka kooban xildhibaano ku tirsan caqalka hoose ee golo shacabka haanaso hooliyo eta ha ururiyowka fikradda bulshada ka dhaqan dowlad goboleedyada dalka oo ka eedan qaabkiyo fadaayan ini indhiida doorashooyinka hadareera guddigan oo lugta inka horeytiyo haka deeraan magaalada baydhabo wayba kulamo laqaadana madaxda koonfur galbeed iyo qaybo ururada bulshada iyo ona ku ururiyaayan fikirsho qaabkii oon wajahayan doorashooyinka qaranka iyo sharciyadiye kan wayba waa wasiirka arrimo guda ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya maxamed abuukar cabdi wayba use warfadyaanka la wadaagay guddiga kulamada iyo lawaaldhadaan wasiirada iyo bulshada rayidka iyo ona talooyinka iyo la wadaagan wasiirada dowladgoboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxay kamideen aragtidiyo ku qabeen iyo way ku aaminsiiyeen doorashada labada kun labaatan kowda oo lugfadaonta kuqabato guud ahaan soomaali nooceynagala doonsa may leedahay dhowr shay nooca laha bandhigkii marka aragtooyinku ku aaminsiiyeen koonfur galbeed ee doorashadaas hal qof iyo hal dhowr qof sooma qortay haddii la qabado karo noocay la qabada may leedahay mise kontii kowdiya laka nagay mise way laka nagay guud ahaan halay qof iyo hal coda nagala korta ama tirada la badiyo may leedahay kontii kowdiya laku badiyo doodahanka may leedahay ciidanka muhiimsanayo way kumid hagtay aragtooyinkaas koonfur galbeed ku qabta fiir mahaan wayba muuqatee ini injarna is-aaminaad iyo kalsooni buuta oo koonfur galbeedka qaba korta markii laku hadlow si guud ahaan doorashooyinka qof i cod taasoo laku dareemo kor hadalka wasiirka arrimo guda ee koonfur galbeed mar warfadyaanka weydiiyeen su-aal hayti walaa ku jaban haddii doorashooyinka ka dhiyan qaab qof i codshe way aaminsanaa insha allahu tacaala oo soomaaliya inay ku dhihi doorasho horta labada kun labaatan kowda taas muhiim waayo laakiin ma fadaana noocyadan dhigi doonta iyo qaabkan in weli in badanta wada hadal badan intii lagu gala doono oo weli go-aamo rasmi aynu ku deerin laakiin inta haydi ani aragtida lagu aaminsiiyey laka daran fikirkaas bisdeeraa weyaaye fikirkaas ka daran insha allahu tacaala isoo qoraale inaan gudbi doono koonfur galbeed may ku aaminsanta labada kun labaatan kowda nooca doorasho wadanka ku dhihi korta welwelka laku qabaya ee hindisa sharciyeedka doorashooyinka iyo hagudbiydii wasaaradda arrimo guda dowladda federaalk soomaaliya ee golo wasiirada iyo ansix oo nuquladiisna weli lahan bandhigna oo golo shacabka iyo horyaala iniyo ansixiyan waybana useeya ini saameyn use kawaaldhada koro qaabkiiyo soomaalida walka doorada jartay dowladoogii tan hadda jarta ku horeeyan sharcigana wasaaradda arrimaha gudaha federaalka hagudbiydii way laha maryay golaha wasiirada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya habaas maryan waylahan gudbiyey baarlamaankii baarlamaanka mayba fikir ku aruuriyaha dowlad goboleedyada sharciga masada xukuumadda gudbiyala ka gudbiyey amase aragti kale ku aaminsan maadaama marka horeysa in suurta galna ani dowlad goboleedyada kulatalada baarlamaanka federaalka may suurta gelina ani dowlad goboleedyada aragtidayga ku aaminsanyin ani sharcigaas sida xukuumadda ka gudbiyda laga ganacsanyin ee ani aragti ku bedelan laku qabo marka taasi war may leedahay aragtadii aruuriyahaya walgaalay la qoyan male aragtiyalananoka darsan guddigan kumeel gaarka oo lakamaga dhawow ururowka afkaarta bulshada soomaaliyeed ee sharciyada doorashooyinka qaranka ee ka kooban xildhibaanada aqalka hoose iyo markiya dhamaayan ururyowka aragtida bulshada lakawada iniyo horjeeyan golo shacabka aqalka sare kadibna sharciyadaas la geliyi doona go-aaminta qaabkiiyo andhiyi doonta doorashooyinka qaranka